golaha guurtida ee somalilan ayaa maanta ansixiyey xeerka doorashooyinka somalilan kaasi oo horey uga soo gudbay golaha wakiilada warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakule fadhiga maanta ee golaha guurtida somalilan ayaa waxaa ka soo qayb galay saddex iyo konton mudane iyadoo sagaal iyo afartan mudane ay meel mariyeen islamarkaana ogolaadeen cod gacantaaga oo loo qaaday in duuduub lagu ansixiyey xeerka doorashooyinka ee somalilan laba mudane ayaa diiday hal mudanena wuu ka aamusay xildhibaan cabdixakiin cumar faarax budeeye oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ee somalilan ee gobolada bari ee somalilan ayaa dareenkiisa ka bixiyey sida uu arka ansixinta xeerka dadku cod bay u kala baxaan hadal laguma kala baxo hadday golaha iyaga tahay iyo hadday diiwaangelin tahay iyo hadday madaxweyne loo codaynaya tahay iyo hadday xildhibaan loo codaynaya tahay cod baa lagu kala baxaa wax hadali way dhammaadeen xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gudbiyeenna waa noo soo gudbiyeen waanu ansixinay dadka tabanaya baanu ka mid nahay laakiin waxaanu kaga bixi karnaa tilmaamaya tabashada tabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta annakoo galla wax kaloo aanu kaga bixi karnaa tabasho yaa ma jirto nin soo baxay nin banaan istaagay nin tv ka hadlay toona waxba looga bixi kar maayo xaqiiqadu waxay tahay madaxweynuhu wuxuu degmadeeda imaan karaa oo gurigayga imaan karaa oo looga codayn karaa markaa diiwaangelin laga helo xildhibaan deegaan iyo mid wakiil waxaan soo saari karaa markaa diiwaangelin galaa boqolkiiba sagaashan gobolada bari markii la nabadaynayo baa ciidamo loo diraaday laakiin waxaan leeyahay war kaarku haydi yimaadeen oo kaarka meel degma degmiya iyo tuulatuulaha loo gaarsiiyo komishinka qaranka ku baraarujinaya madaxweynaha baa ku diraya waxaan leeyahay gobolada bari kaarka si wacan ha loo gaarsiiyo iyagana fariin baan u diraya waxaan leeyahay markii doorashada madaxweynuhu dhacaysay laascadoodna waa tegey wuurna waa tegay algacs dadka soo baxaya xisbiyada yoomkooda oo u ololeynayay hal milyan bay ahaayeen dadkaas hadday kaarka qaadan lahaayeen qiimaanu heli lahayn an codna waanu heli lahayn arrimaha bulshada oo dhan baa noo dhamaa degmadeena lama yaqaana hadirto waxaa loo aqoonsan waayey codkeedii baa yaraaday geesta kale madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa ka hadlay ansixinta golaha guurta ee somalilan ay meel mariyeen maanta xeerka doorashooyinka ee somalilan isagoo ku tilmaamay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee somalilan ay haatan la qaban doono islamarkaana halkaasi ay ku dhammaatay murankii siyaasadeed ee doorashooyinka ka jiray waxaa war fiican ah in golihii guurtidu ansixiyey oo dhammaan isu raacay aqlabiyad boqolkiiba boqolah xeerkii doorashooyinka kaasoo haddii ilaaha idhaahdo barri wixii ka dambeeya dhaqangala golaha wakiiladu hore uga soo gudbay way ku mahadsan yihiin golihii guurtiina uu gudbiyey halkaa waxaa inoogu caddaat inooga dhammaatay murankii arrinta siyaasadda wixii inoo hadhay waa farsamiiyo dhaqaale taana qarankay u taalla xukuumad iyo dadweynahada inaynu hirgey la doorashooyinka inagoon cidda ku hawlan xeerka doorashooyinka somalilan oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada ee somalilan ayaa waxaa la sheegay in baahi weyn loo qabo iyada oo dhinaca sharciyadda ay ku xidhan yihiin hirgelinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka khadar maxamed cakule v o a hargeysa